العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهدي بهداه أما بعد ولا ليالي يهي من سبحانه وتعالى أولا mahadinaynaa ina waafajiyey ama inagu kulmi kulmiyey kulanka khayrka ah aynu isugu nimi inaynu iska dhegey sheekheena ka dhegaysano wax ka mida kalaamka ilaah iyo kalaamka rasuulka calayhi salaatu wassalaam waxaynu marka labaad u mahadnaqaynaa sheekheena aynu oo aynu marti uga nahay kelimaadkaan soo tilmaamayno ina yidhaaho waxaan mar saddexaad u mahadnaqaynaa maamulka jaamacadda oo wax badan oo tashiilaad iyo fudaydina iyo kul iyo kharashaad badan inaga xambaaray si hawshan iyo maxfalkan inoogu suuro galo dhammaantood waxaynu ilaahay subxaana wa tacaala weydiinayna miisaanka xasanaadkeena xasanaadkooda ugu daro waxaanan iyagana hilmaanamaynin yacni wujuuhdadan markaa dayibka ah ee iyaguna soo aqbalay ee soo ajiibay dacwaddii loo bandhigay ee ah inay khayrkan ka soo qeyb galaan oo ay muxaadaradan dhegeystaan dhammaantiin yacni waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala kulankeenna haka dhigo kulan kulankeenna labaad mid aynu ilaahay jinaankiisa aynu ku kulanno hadalka sii badin ma waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh cabdilaahi xasan xaashi si uu muxaadaradii inoo cilaansanayd uu halkii yani waxa weye markaa inoogu soo bandhigo falyatafadal shaykhu mashkuura maajuura
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baa subxaana wa tacaalaa marka koowaad mahad leh awalan wa aakhiran horeysa iyo dambeysaba mar labaadka waxaynu u mahadnaqaynaa inagoo ka duulayna xadiidka uu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah cid kasta oo suurto gelisay kulankan khayrigaa iyo muxaadaradan caawa jaamacadda ka dhacaysa ha noqoto maamul macalimiin iyo arday dhammaantoodba waxaynu leenahay jazaakum allahu khayran rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi addaalu cala alkhayri ka faacili qofka dadka khayrka tusiya sabab ugu noqda inay arkaan inay maqlaan xagga ajarka waxa uu la mid yahay qofka khayrka sameeye oo kale ka sameeyey inta looga qoro in la-eg baa looga qoraya intaa dabadeed walaalayaal muxaadaradeenna caawa waxay noqon doontaa kelmad mawcido ah mawcida waxaynu uga jeednaa waa kelmad waane ah waxaa mawcido la yidhaahdaa hadalka qalbiga qofka bani aadamkaa qoynaya isla markaa koobsanaya in la jeclaysiiyo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waxa yaalla fii daari alaakhira isla markaa laga baqageliyo qofka muslimkaa qalbigiisa lagu beero baqa uu ka baqaayo ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa ka dhacaya fii daari alaakhira dhowr su-aalood baynu isweydiin doonaa waxaa shaki la-aana inaad garanaysaan oo cilmi iyo aqoon aan idiin kordhinaya ma aha laakiin qofka muuminka ahi marnaba kama maarmo in uu maqlo hadalka noocaasa hadalkaa qalbiga qoynaya jilcinaya alladii yashtamilu cala altarkiibi waatarhiib waayo qofka muuminka waa saadkiisa iyo sahaydiisa waa quudka qalbigiisu uu ku nool yahay waxaana shakila-aana qofka bani aadamkaahi adduunyada inta uu joogo laga bilaabo adduunyadan markuu yimaado waxa uu ku jiraa safar laa yantahi xataa yaxuta raxlahu iima fi nnaari wa ima fi ljanna safarkaasi oon dhammaan ahayn ilaa rarkiisa uu ku dejiyo qofka bani aadamkaahi janno ama naar uu ku dejiyo ilaahayna subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu inagu daro dhammaanteen kuwa ushooda dhigi doona jannada ee safarkooda uu ku dhammaan doono daari naciim daarta ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray si uu ugu nicmeeyo kuwa amarkiisa qaatay sharcigiisa iyo diintiisana u hoggaansamay mawcidada walaalayaal waxaa ka maarmi waayey ambiyada haddaad qur-aanka u fiirsato in fara badan waxa aad maqlaysaa ama aada akhriyaysaa aayado qur-aan ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waaninayo nebi maxamed waa kii qur-aanka lagu soo dejiyey suuratu laxzaab bilowgeeda ilaahay wuxu uhi yaa ayuha nabiyu itaqi allaah hadda waa nebi maxamed nebiyow ilaahay ka baq ilaahay wuxuu ku faray samee ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kuu diidayna ka fogow oo mid ka dheeraada noqo aayado kaloo fara badan oo macnaha laftooda xambaarsan baa jira mar kale nebiyuna maxamed calayhi afdal salaatu watasliim qur-aanka oo qofka macnihiisa fahmaayo waana ugu filanba ayaa rasuulku iyadoo lagu soo dejiyo hadhiyo habeen uu akhriyayey saxaabadiisa qaarkood waxa uu ka dalbaday inay qur-aan akhriyaan si uu u dhegaysto oo qalbigiisu qur-aankaa ugu raaxaysto saxaabigii la odhan jiray cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu oo ka mid ahaa min quraa'i saxaaba raggii qur-aan yaqaanka ahaa ee saxaabada ka mid ahaa rasuulku wuxuu ku uhi iqra' calaya alqur'aan qur'aan akhri aan ku dhegayste faqaala radia allahu canhu aqra'u calayka wa calayka unzil qur-aanka miyaan ku maqashiyaan kugu dul akhriyaa nebi maxamedow iyadoo qur-aanka adiga lagugu soo dejiyey faqaala calayhi salaatu wasalaam iqra' calaya fa innii uxibu an asmacahu min hayri rasuulku wuxuu idhi qur-aanka akhri oo imaqashi waxaan jecelahay cidaan aniga ahayn inaan ka maqlo si ay dhagahayga ugu raaxaystaan si uu qalbigayga u raadeeyo si qalbigaygu ugu ugu raaxaysto oo ugu nasto si iimaankaygu u xoogaysto alla kacabsigayguna uu sii kordho si socodka xagga aakhiro aan ugu jirayo xagga ilaahay aan u siyaadiyo oo aan u kordhiyo waxaynu ognahay walaalayaal saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim waxay andadaad u khayr badan ilaahay baa subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku ammaanay ammaanta ilaahay ammaan ka sarraysaana ma jirto qofka ilaahay ammaanayna ammaan intaasaa ugu filan ilaahay baa subxaana wa tacaala sheegay inuu raalli ka noqday laqad radya allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radya allahu canhum waraduu canhu buu uhi ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay raalli buu ka noqday iyaguna ilaahay bay raalli ka noqdeen qadarkiisa iyo sharcigiisa abaalmarin raalli ay ku noqdaanna ilaahay bay ka heli doonaan nebi maxamed bay calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen way u nusreeyeenoo way garab istaageen ilaahay daraaddii bay qaarkood uga tegeen dadkoodii iyo duunyadoodii iyo dalkoodii naftoodii iyo maalkoodii iyo wakhtigoodiiba waxay u hureen sidii ilaahay diintiisa kor ay ugu qaadi lahaayeen ilaahayna subxaana wa tacaala raalli uu uga noqon lahaa iimaankoodu aad buu u xoog badnaa alla ka cabsigooduna wuu sarreeyey haddana marnaba may ahayn kuwo ka maarma in la waaniyo oo hadal qalbigooda jilciyo lagula hadlo qaala cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yatakhawalunaa bilmawcida rasuulku wuxuu ahaa mid marka wakhti yari ka soo wareegaba na waaniya oo hadal qalbigeega jilciyo nagula hadla rasuulku calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood markuu waaniyey maadaama iimaan iyo alla kacabsi ay lahaayeen ilaahay hadalkiisu wuu raadayn jiray may ahayn dadka maanta joogaa siday u badan yihiin dadku maanta sheek ahaan ama hadal ahaan bay u dhegaystaan khudbadda jumca iyo muxaadarada ay maqlayaan iyo kelimaadka waanooyinka ee meelaha kala duwan ka baxaaya laakiin saxaabada raad muuqda ayaa waanadu ay kaga tegi jirtay waxa uu leeyahay cirbaad ibnu saariya radia allahu canhu wacadana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam mawcida wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun faqulnaa yaa rasuula اllahi kaanaha mawcidaةu muwadicin faawsina rasuulkaana waaniye buuhi waano quluubtayada taabatay oo baqogelisay indhahayagu inay ilmeeyaan oo ilma ay ka dareertana sabab ugu noqotay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaanu ku nidhi waanadaadani siday u xeel dheer tahay markaanu eegnay waxay u muuqataa sidii qof na sagootiyayo naga tegaayo waanadii ee rasuulka ilaah u noo dardaaran rasuulku wuxuu u dardaarmay laba arrimood oo midna qofka aakhiradiisa iyo diintiisu ay ku hagaagayso midna ummadda adduunyadeedu ay ku hagaagayso qaala calayhi salaatu wasalaam uusiikum bitaqwa allah waasamci waataaca waxaan idiin dardaarmayaa laba arrimood ilaahay inaad ka baqataan waa diintii oo dhan ilaahay sida raallida uu ka yahay inaad u dhaqantaan ilaahay wuxuu meeshuu idinka doonay inaanu idinka waayin halkuu idiin diidayna inaanu idinku arag hadalkuu idiin diiday inaanu idinka maqal kuu idin farayna inaanu idinka maqli waayin waxaa kaloan idiin dardaarmayaa buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam madaxdiinna muslimiinta ah wanaagga ay idin faraan inaad ku adeecdaan oo aad ka maqashaan ta hore waxaa ku hagaagaysa qofka diintiisa iyo aakhiradiisa ta dambena waxaa ku hagaagaysa ummadda adduunyadeeda ku hagaagaysa saxaabada rasuulku waxay ahayn marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu waaniyo ee weliba uu uga warramo jannada iyo naarta iyo nolosha xaqiiqiga ee bani aadamka ka dambaysa noloshan adduunyadu waa habeen dhexe waxa ayaan kuwo isbeddel muuqda lagu arko rasuulku calayhi afdalu salaatu watasliim saxaabada ayuu waaniyey waxaa hadalladiisa ka mid ahaa low taclamuuna maa aclam la daxiktum qaliila wala bakaytum kahiira haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay si yaqiin oo dhab aanu ogahay in fara badan baad ooyi lahaydeen in yarna waad qosli lahaydeen xaqiiqada idinka dambaysa haddaad warkeeda haysaan oo si dhaba aad u og tihiin wala kharajtum ila asucadaa taj'aruuna ila allah bannaanadaad u baxi lahay u bixi lahaydeen idinkoo ilaahay gacmaha hoos dhiganaya oo ilaahay isu dullaynaya oo ilaahay hayinu ah oo rabbi u hoggaansamaya subxaana wa tacaala oo in badan ka baryaaya ilaahay inuu badbaadiyo hadalkaa markay maqleen saxaabada xaaladoodu waa isbedeshay faqaطa asxaabu rasuuli illaahi wujuuhahum walahum khaniin saxaabadu wejiyaday dabooleen iyadoo oohintooda sawdkeeda ama dhawaaqeeda la maqlaayo walaalayaal sidaasoo kale ayaa inala gudboon markaaynu waanada maqlayno qur-aanka markaynu dhegaysanayno xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ina raadeeyo qalbigeenna uu raadeeyo iimaan aynu ka kororsanno alla kacabsi aynu ka kororsanno xaaladeenna waxay iska bedelaan oo istiqaamo iyo toosnaan sabab uu inoogu noqdo dembiyada iyo khaladaadka aynu ku jirno har iyo habeenba waynu gafaynaaye ilaahay subxaana wa tacaala inaynu uga toobad keenno su-aalahaynu isweydiinayna ta koowaad waxay tahay limaada khalaqana allah waa su-aal cilmi ahaan muslimiintu ay garanayaan laakiin qofka muuminka ay u baahanya mar walba in la xusuusiyo ilaahayna subxaana wa tacaala xusuusinteeda aada ugu soo celceliyey fi lqur'aani alkariim waxaa shaki la-aan ah oo aynu rumaysannahay ilaahay inuu ina abuuray ilaahayna subxaana wa tacaala shay kastoo uu sameeyo ama khalqi iyo abuur ha noqoto ama xukum iyo sharciyeyn ha noqotee ilaahay xikmad iyo ujeedda ayuu ka leeyahay hadaf iyo qasdi iyo khaayo ayaa ilaahay uu ka leeyahay ilaahay baa ina abuuray subxaana wa tacaala bani aadamka haddaynu nahayna ilaahay baa ina karaameeyey oo inaga soocay oo inaga fadilay in fara badan oo makhluuqaadka ka mid ah ma u malaynaysaan ilaahay subxaana wa tacaala macna darro inuu inoo abuuray ma u malaynaysaan ilaahay inuu inoo abuuray sida xayawaanaadka ama mayeedhaanka oo kale adduunyadan inaynu ugu noolaano ilahay wuxuu ihi afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha wa anakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malaynaysaan macno darro iyo xikmad darro inaanu idiin abuuray ma waxaad u malaynaysaan inaad weligiin adduunyadan aad joogaysaan oo xagga ilaahay subxaana wa tacaala aan laydin celinahayn oo ilaahay aan laydin horgeynahayn ujeeddada laynoo abuuray ilaahay baa inoo caddeeyey subxaana wa tacaala wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun ujeeddada ilaahay inoo abuuray waa inaynu caabudno cibaado aynu ku keliyeynayno ilaa liyuwaxiduun ilaa liyutiicuun wax kale umaan abuurin inay caabudaan inay keliyeeyaan mooyaane cibaadada waa ujeeddada ilaahay inoo abuuray alcibaada fiiha asharaf wa fiiha alciza wa fiiha alkaraama wa fiiha albaraka wa fiiha alfawz waalfalaax fi dunya waalaakhira cibaadada ayay sharaftu ku jirtaa addoonnimada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray inaad xaqiijiso sideedaad uga soo baxdo karaamadu taasay ku jirtaa iyo maamuuska aakhiro barakadu taasay ku jirtaa ilaahay inuu kuu barakeeyo caqligaaga iyo cilmigaaga iyo jidhkaaga iyo maalkaaga iyo reerkaaga iyo wakhtigaaga taasay ku jirtaa guushu taasay ku jirtaa fi lxaqiiqa oo qofka guulaystay ee la odhan karo nolosha guul buu ka gaadhay wa man xaqaqa alcubuudiyata lirabbi alcaalamiin addoonnimada ilaahay addoon u yahay sida ay tahay waa qofka uga soo baxa walihaada bal u fiirsa ilaahay subxaana wa tacaala nabiyunaa muxamed meelaha uu ku ammaanay fi lqur'aani alkariim ammaanta u sarraysee uu ku ammaanay waa inuu ilaahay addoon uu yahay nebi maxamed oo addoonnimada uu xaqiijiyo sideeda uga soo baxay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah habeen aada u qiimo badan buu ahaa habeenkii alisraa walmicraaj safar dheer buu rasuulku galay oo dhulka iyo jawiga labadaba uu maray makaa laga kaxeeyey ilaa beytilmaqdis bil baa loo socdaa marka gaadiidka xoolaha noola la saaran yahay halkaasaa laga kaxeeyo haddana waxaa la geeyey toddobada samo ta u sarraysa ilaahay baa la hadlay subxaana wa tacaala wa beynahu wa beynahu xijaab habeenka noocaasa rasuulka ilaahay subxaana wa tacaala sharaftiisa iyo qiimihiisa iyo cizada ilaahay uu siiyey wuxuu ku muujiyey inuu ku ammaanay ilaahay addoon inuu u yahay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah rasuulka sharaf weyn bay u ahayd inuu ilaahay doortay subxaana wa tacaala oo u doortay inuu waxyiga ku soo dejiyo oo uu noqdo mid warka samadu u yimaado har iyo habeen gelin hor iyo gelin dambe uu noqday mid loo diray caalamiinta oo dhan jinka iyo insigaba si uu ugu digo uguna bushaareeyo ilaahay subxaana wa tacaala taa markuu ka warramayna rasuulka wuxuu ku ammaanay addoonnimo tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira taasina waxayna tusinaysaa walaalayaal qofka bani aadamka ahi qiimaha u sarreeya uu yeesho iyo sharafta iyo cizada uu gaadhaa inay tahay inuu ilaahay addoon dhaba u noqdo taasoo macnaheedu iyo noloshiisao dhammi inay noqoto mid waafaqsan ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa ilaahay muraadkiisa ilaahay siduu doonaya mid u socda oo u nool addoonku inuu noqdo addoonku taa haddii uu gabo oo uu ka soo bixi waayo hawshaa takuunu xayaatuhu xayaatan xayawaaniya noloshiisu waxay la mid noqonaysaa nolosha xayawaanaadka iyo mayeedhaanka waayo iyaguba way nool yihiin oo sidanoo kale ayaa nafi ay ku jirtaa way cunaanoo way cabbaanoo way seexdaanoo way tarmaan way soo toosaan adduunyadana waa inala joogaan intaaba waa inala wadaagaan waxaynu kaga duwannay waa ilaahay inuu inagu sharfay caqli caqligaa waxaa ka dhasheena ay tahay inuu inaga dhigay mukalafiin kuwa hawl muhima loo diray waxna la faray waxna loo diiday haddii hawsha aynu gabno aynu ka soo bixi weyno kuwaasaynu la meeqaan noqonayna ilaahay baana xaqiiqada inoogu sheegay fi lqur'aani alkariim darhum ya'kulu wayatamatacu wa yulhihim alamalu fasawfa yaclamuun nebi maxamed way ku maqli waayeen soo ma aha waanadii way raadeen weyday ilaahay bay caabudi waayeen subxaana wa tacaala waa u hoggaansami waayeen iska daa adigu waajibkaagii waad gudatay waad gaadhsiisay ha cunaan oo ha cabbaan sida xayawaanaadkuba ay yeelaan darhum yaakulu wayatamatacuu ha raaxaystaan oo adduunyadana ku raaxaystaan wa yulhihim alamal rajada ay ka qabaan adduunyadan inay sii joogayaan ha mashquuliso oo xaqiiqada dhabtee sugaysa ha ka mashquuliso fa sawfa yaclamuun maalin kaley garan doonaan mar allaale markaa addoonka nafta laga qabto intan hore lahwi ciyaar iyo baashaal adduunyo iyo mashquulkeeda ayuu ku jiraa marka nafta laga qabto ayaa xaqiiqada hor imanaysaa fa basaruka alyowma xadiid markaasi ayuu xaqiiqada arkaya oo indhihiisu indho bira ay noqonayaan markaasuu doonayaa uu codsanayaa adduunyada in dib loogu celiyo wixii uu khalday si uu u saxo wuxuu dayacay si uu uga daba tago sahaydii uu ka fara qabsan waayey si uu usoo sahay qaato khaladaadkiiyo dembiyadii uu galay si uu uga toobad keeno laakiin fursaddii way dhammaatay mar hadday geeriyey dhacdo fursaddii waa dhammaatay idaa maata ibnu aadam inqataca camaluh mar hadduu dhinto camalkiisii waa go-ay towbadna laga aqbali maayo waxna ma kororsan karo intii hore uu shaqeeyey khayr iyo shar intaasunbaa abaalmarinteedu ay sugaysaa su-aasha labaad walaalayaal ee ay tahay qof kastoo muslim inuu isweydiiyo oo naftiisa uu ku waaniyo gaar ahaan marka meel gooniya uu joogo isagu uu xisaabtamayo ile qofka muslimkaah waa inuu noqdo mid xisaabtiisa u weyn iyo hamigiisa u weyn iyo fikirkiisa u weyn uu yahay xisaabu laakhira wa fikru laakhira wa hamu laakhira waay noloshani waa maalmo kooban weeye su-aashaasi waxay tahay kan baqaa'una fi dunya adduunyadan maanta waynu joognaa waynu ku noolnahay dad baynu ka dhaxalnay intay leeg baynu joogaynaa su-aashaasi waa inaynu isweydiino wa mataa yatimu intiqaaluna minha goorma ayaynu ka guuraynaa adduunyadan aynu ka tegaynaa waxaa shakilaana walaalayaal daartan maanta aynu joogno ama gurigan adduunyada la yidhaahdo magiciisu wuxuu ka turjumayaa yaraan wakhtigeedu inuu kooban yahay magaca adduunyadani waxa uu ka turjumayaa surcata zawaaliha si deg dega oo dhaqsaa inay u suulayso oo ay u baaba'ayso magacani waxa uu ka turjumayaa inay tahay goob lagu habeen dhaxo ee aanay ahayn laysat lixayin watana qof nool nolosha dhabta ee qalbiga waddan uma aha adduunyadani waa meeluu ka soconaayo ilaahay baa subxaana wa tacaala magaca uu bixiya addunya oo macnaheedu yahay alqariiba yani qariibatu zawaal goorta ay baaba'aysaa mid ay dhowdahay haddii xataa qofka cumrigiisu uu dheeraado waxaa shakilaana adduunyadu gebigeeduba inta ay jirtaba haddii aada noolaato ayaa adduunyadu ay tahay mid kooban waxaa tusaale inoogu filan in rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam adduunyada gebigeedaba uu tusaale uga dhigay maalin maalin bay adduunyaduna la mid tahay maalinta inta ummadda nebi maxamedo inagu aynu ka mid nahay ay ku leedahay waa min alcasri ilaa guruubi shams waa salaada casar ilaa qoraxda dhicitaankeeda wakti kooban soo maaha manaa macnaheedu waa maxay maalinta inteedii badnayd way tagtay marka casar aad gaadho adduunyada inteedii badnaydna saasay u tagtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigii ilaahay u waxyoonayey wakhti dheer baa ka soo wareegay marka la tiriyo laakiin wakhtigaasuu ilaahay sheegay subxaana wa tacaala goorta adduunyadani ay baaba'aysaa inay tahay mid dhow iqtaraba linnaasi xisaabuhum fii khaflatin mucriduun dadka waxaa ku soo dhowaaday wakhtigii la xisaabinayey waa yowma alqiyaama laakiin dadka badankooda adduunyaa mashquulisay oo taa maba xusuusnaba wax kaley ku foogan yihiin oo ay ku jeedaan ilaahay sharcigiisi iyo diintiisii iyo amarkiisi iyo nahyigiisiina waa kasii jeedaan iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar waa wakhtigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaamihii baa soo dhowaaday adduunyada inteedii badnayd baa tagtay intii yarayd baa hadhay taasi ayaa ku fahamsiin karta sida qiyaamuhu u soo dhowaaday wa qaala calayhi asalaatu wasalaam bucidtu ana wa saacatu ka haatayn labadaa farood intay kala dheer yihiin soo ma aragtaan labadaa farood intaa ay kala horeeyaan ayaan saacadda ama qiyaamaha aan ka soo horreeyey buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaa qiyaami waa igu xigaa raadkayga ayuu gurayaa adduunyadu saasi ayay tahay mid deg deg u suulaysa waxa weliba taa kas ka soo horeeya qofka bani aadamkaa cumrigiisa adduunyadan uu joogayaana inuu kooban yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaqiiqada isagoo inooga warramaya wuxuu yidhi acmaaru ummatii maa bayna sitiin ila sabciin ummadayda waa ummatu muxamed ummadda nebi maxamed laga soo dhex saare loo diray cumrigeedu waa lixdan iyo toddobaatan inta u dhaxaysa wa qaliilu man yujaawizu dalik dadka toddobaatan ka gudbaana aad baabay u yaryihiinba soo xaqiiqa waaqiciya taasi ma ah toddobaatan jir dadka dhaafaa aad bay u yaryihiin cumrulkhaalibku waa ka bani aadamka khaalibkooda ama badankooda cumrigooda toddobaatan ma dhaafo bal inta gaadha ayaaba ka yar inta aan aan inta gaadha ayaa ka yar inta aan gaadhin maca daalika adigu ma ogid inaad ka mid noqon doonto kuwa lixdan iyo konton iyo toddobaatan gaari doona ama kuwa dhaafi doona waxaa kugu soofoo la xaqiiq ahaan lagugu sheegay tusaalayaasheedana hadhiyo habeen baad arkaysaa musiibada la yidhaahdo musiibatulmowt geerida la yidhaahdo ama musiibada magaceeda la yidhahdo musiibatulmowt waa musiiba ilaahay subxaana wa tacaala musiiba ayuu ku tilmaamay magacaasi ayuu u bixiyey waa balaayo qofka ku dhacaysa oo ku haabsanaysa qofka bani aadamkahayna gooray ku dhici doonta aanu garanahayn waa karbun biyadi siwaaka laa tadri mataa yakshaak waa dhibaato cid kale gacanta ugu jirta adigana kugu soo socoto aada hubto goorta ay kugu dhici doontana aanad garanahayn nebi maxamed caleyh afdal salaatu watasliim ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u sheegay isagoo ku waaninaya inuu dhiman doono nebi maxamed waa yaqiinsanaa inuu dhiman doono laakiin waxaa loogu sheegaya waa lagu waaninaya inaka mayitun wa inahu mayituun adigu waad dhimanaysaa iyaguna way dhimanayaan bal arrintaa xusuusinteeda sida loo weyneeyey fariin dhanoo malaku jibriil samada uu ka keenay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka soo qaaday oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu soo gaadhsiiyey ayaa nuxurkeedu wuxuu ahaa nebi maxamed in loo sheego iyadoo fariintu ummaddana ay ku socoto innagu aynu ka mid nahay intuu doonaba ha noolaadee maalinun adduunyadan inuu ka tegi doono jibriil baa u yimi nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxu uhi yaa muxamed cish maa shi'ta fa inaka meyit intaad doonaysa noolow nebi maxamedow waxaa tahay kii dhimanaya taa yaqiinso xisaabta ha kugu jirtiyo barnaamijka inaad dhimanayso adduunyadan aad ka tegaysaa wa axbib man shi'ta fa inaka mufaariqu ciddaad doontid jeclow xaas caruur maal cilmi adduunyo naftaada qurux wax kastoo aad jeceshahay waxaa tahay kii kii ka tegayaa tahay laa shaka walaa rayb geeri baa idinkala kaxayn doonta imisaa dad dhintay oo wixii ay jeclaayeen geeri ay ka kaxaysay dadka jeclaayeen iyo duunyada ay jeclaayeen oo weliba hadhiyo habeen tusaale cadoo horteenna yaalla ah oo subixiina qaar baa xabaalaha lagu kallihinaya dhinac kaste jiha kaste xabaalaha ka xiga magaalada subixiina qaar baa lagu aasayaa galabtiina qaar baa lagu aasayaa bal habeenkiina qaar baa tiriig iyo leyrhku u shiday oo lagu aasayaa oo bani aadam inagoo kalaa wixii ay jeclaayeen geeri baa ka kaxaysay kaanuu yaskunuuna alqusuur fasakanuu bacda dalika alqubuur qusuurta iyo guryahan oo kaley deganaayeen intaa dabadeed quburaha ayay degeen oo guryahoodii waxa weeyaan ay noqdeen waaxbib man shi'ta fa inaka mufaariqu ciddaad doonaysa jeclow laakiin waxaad ogaataa xisaabta aad ku darsataa inaad tahay ka ka tegaaya inaad tahay qofka bani aadamkaah walaalayaal geerida iyo dhimashada mar walba inuu xusuusnaado asbaabta xusuusinaysana uu ku dadaalo sida ku cibraqaadashada dadka dhimanaya booqashada xabaalaha iyo akhrinta aayaadka iyo axaadiida geerida ka warramaya arrinta noocaasi noloshiisa wax weyn bay ka beddelaysaa hadduu qofku mar walba geerida xusuusay oo indhihiisa ay hor taallo sahayda aakhiro ayuu ku dadaalaya wakhtigiisana ku dayici maayo waxaan waxba aan u tarayn adduuniya aakhira toona mar kastoo naftu ay macaasi u qurxiso oo ay ugu yeedho ay u sahashana wuxuu xusuusinayaa hawsha sugaysa ninbaa qabri maalin dul istaagay siduu ugu cibro qaatay wuxuu yidhi qabrigaas ayaa xiniyaha iga siibay macnaa wax badan oo aan samayn lahaa dad baan layn lahaa xoolahaan ka dhici lahaa waan dul cid cid allaale ciddaan ka xoog badanahay cardaaduqahan ka dhigi lahaa laakiin mar allaale markaan xusuusto godkaa iga dambeeya ayay xaaladdeeda wax iska beddelayaan oo baqa uu igelaya oo dib aan isu taagaya walihaada baa rasuulkeenu ina faray calayhi salaatu wasalaam inaynu farabadinno arrintaa xusuusnaanteeda akhiruu min dikri haadimi ladaat farabadiya xuska iyo xusuusnaanta ka macmacaanka jara macmacaankii adduunyo dhaldhalaalkii adduunyo mar allaale marka nafta lagaa qabtee ruuxdaadii jasadka laga siibo ayaa waxaasoo dhamme ay go-ayaan xaqiiqada dhabtaaba markaa ka hor imanaysa nebi maxamed baa su-aal la weydiiyey maalin dadku in fara badan ay isweydiiyaan waxaa maanta laga hadlaa yaa indheer garada nebi maxamed baa su-aashaa la weydiiyey sida ibnu maaja uu warinayo man akyasu nnaas yaa rasuula allah dadka yaa u caqli badan yaa u indheer garadsan yaa u waxgaradsan dadka bani aadamka ah haddii maanta su-aashaa layna weydiiyo maadaama fikirkeennu fikir adduunyo u badan yahay yacnaa dadka maanta adduunyada ku nool badankooda marka la eego dad hamigoodu hamulaakhiraya waa badan yihin addoomaa ilaahayna waa ku dhex jiraan haddii su-aasha maanta dadka la weydiiyo jawaabo adduunya ay ka dhex muuqata ayaa laga yaabaa inay ku jawaabaan laakiin bal dhegaysa jawaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuna cibro qaado qaala calayhi salaatu wasalaam akharuhum dikra lilmowt wa ashadduhum isticdaada lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira dadka waxa u caqli badan oo u indheer garadsan oo u waxgaradsan kuwa geerida u xusuusnaan badan uguna diyaargarow badan ila waa xaalad sugaysa qofka caqliga lihina xaaladda sugaysa ka dambaysa waa u diyaargarooba ulaa'ika hum lakyaas kuwaas ayaa kuwa caqliga badanayn dheergaradka dahabuu bisharafi dunya wa karaamati alaakhira sharafta adduunyo oo cibaadada iyo istiqaamada iyo toosnaanta iyo u noolaanshaha sida ilaahay uu doonayo kuwaasaa la tegoo dadka kale uga dheereeyey maxaa sabab ugu ah sharafu dunyaa inay iyagu yeeshaan wa dikrum lilmowt xusuusnaanta geerida ay farabadiyeen weeyi wa karaamati alaakhira aakhira karaamaa taalla maamuus casuumad sooriyo ilaahay uu diyaariyey subxaana wa tacaala qofka bani aadamkaa marka cidi ay casuunto in la ikraamo la sharfay buu u arkaa isagoo xataa helaya waxyaabo badan oo kaga maarmo waa casuumadda iyo sooriyada bani aadamka maxaad u malaynaysaa sooriyo aakhiro oo maalin aada u dhib badan ah oo cidda weliba ku sooriyeynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala uu yahay kuwaasi ayaa karaamada iyo sooriyada iyo diyaafada aakhiro kuwaasi ayaa helaya kuwa geerida xusuusnaanteeda aadka iyo aadka u farabadiyey walaalayaal adduunyadani sida hore baan idin inoo xusuusiyey waa meel ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay in lagu habeen dhaxo laga sahay qaato un gurigeenna iyo deegaankeenna rasmiga ah haddaynu bani aadam nahay jannadu ahaa waynu garanaynaa oo nebiyullaahi aadam aynu ka farcanna oo durriyaddiisii aynu nahay guriga uu degan yahayo sakankiisu wuxuu aha aljanna uskun anta wa zawjuka aljanna ayuu ilaahay ku uhi adiga iyo xaaskaaguba oo xawa ah hooyadeena jannada dega buuhi ilaahay subxana wa tacaala sababtu uga soo baxay iyo sifadu kaga soo baxay waynu garanaynaa adduunyadanaa la keenay looma keenin adduunyadan inuu ku waaro isaga iyo duriyaddiisuba maalmo kooban inuu joogo oo uu ka sahay qaato laguna imtixaamo balka gurigii rasmiga ahaa ku noqonaya ka waddo kale marayo khaldan oo guri kaleoo dhib leh u hoyanaya si loo kala saara adduunyadan la keenay waa daaru libtilaa tabaar tabaaraka aladii biyadihi almulk wa huwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayaa iska leh adduunyadan innagana ilaahay wuxuu inoo keenay suu inoo imtixaamo liyabluwakum ayukum axsanu camala yacnaa ka u camal wanaagsan ayuu ilaahay eegayaa idan adduunyadan inaynu ku habeen dhexno waxooga aynu ka sahay qaadana laynoo keenay waxaa lagu tusaalayn karaa qofka caqligaa adduunyadan tusaale ugu noqon kara maxadaat alwuquud kaalmaha shidaalka laga qaato qofka musaafirka ah haddaad iminka magaalo kale u safrayso ood hargeyse ka baxayso ood gaadi wadato shidaal baad kaalmaha kaga shubataa ama bari ubax ama galbeed ama koonfur ama waqooyi kaalintaa shidaalka aad kaga shubatay adduunyadani kama duwana qofka caqliga li muxuu sameeyaa shidaalkuu kaga shubtaa waxyaabaha kale u uga baahan yahay ee sahay u noqon karana wuu sii qaataa horuu u sii socdaayo safarkiisa ayuu sii wataa si uu u gaadho hadafkiisa iyo ujeeddada u socdo bal waxaad ka warantaa qofka halkaa isku ilaaba kaalintaasu dhinacnaba u dhaafi waaya ee kaalintaa isku ilaaba ee mooda inay tahay gurigiisi iyo waddankiisii dadka cuqalada ahi qofka siday u qiimeynayaan maxayse ku tirinayaan soo odhan maayaan qofkaasi waa qof aan caqli lahayn ka adduunyada isku ilaabay ee aakhira aan xusuusnayn ee sahay aan ka fikirahayn ee safarka uu ku jiro ilaabay ee gurigiisii rasmiga ahaa kaalintaa shidaalku ama meesha uu ka dukaansanaya ay ka mashquulisay kaasoo kale weeyaan walaalayaal su-aasha saddexaad ay tahay inaynu isweydiinno maa waajibunaa fi hadihi alxayaati addunya waajibkeennu waa maxay adduunyada inta aynu joogno waajibkeennu waa irdaau llahi subxana wa tacala ilahay waynu raalli gelino oo aynu ku hadalno wax ilaahay raalli gelinaya oo aynu samayno wax ilaahay raalli gelinaya waxaan ilaahay raalli gelinahayn markuu inaga dhacana ilaahay aynu uga toobad keenno ilaahay waa inagu jeclaanaya ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahiriin taasi waxay sabab inoogu noqonaysaa raalligelinta ilaahay inaynu sahay kala tagna adduunyadan aakhira ina anfacada waxaa shakila-aana adduunyada inta aynu joogno waxaynu shaqayno ayuunbaa aakhiro abaalmarinteennu ay noqonaysaa suuratu idaa zulzilat waynu akhrinaa ilahay wuxu uhi faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara innaga inala hadlaysa qof kasta aayadda qur-aanka way la hadlaysa khayr inta u yar qofka sameeya wuu arki doonaa ilaahay subxaana wa tacaala ka duudsiyi maayo abaalmarinteedana seegi maayo shar inta u yar qofka sameeyana wuu arki doonaa waa lagu xisaabin doonaa intaado ama ilaahay ha ka dhaafo ama ilaahay subxana wa tacaala ha ku ciqaabe waa arki doonaa hortiisaa la keeni doonaa iyadoo qoran ayaa lasoo hordhigi doonaa wa curiduu calaa rabbika safa ilaahay baa addoomaha loo soo bandhigi doonaa iyagoo safsafa ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi wawdica alkitaab fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wayaquuluuna ya waylatana ma lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiiraة wala kabiiraة ila axsaaha wawajaduu ma camiluu xaadira walaa yadlimu rabuka axada qof walba waxaa lasoo hordhigay dawaawiintii iyo buugaagtii dadka acmaashooda loogu qoray kulu sagiira wa kabiira ilaa taaha aad tahdo markaad xanuunsanayso ayaa la qoraya ma yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibu catiid waa lasoo hordhigay mujrimiintii dembiilayaashii adduunyada intii ay joogeen ujeeddadii loo abuuray ilaabay waajibkii saaraa ka soo bixi waayey markii kitaabkii lasoo hordhigee loo furay aad bay u kurbadeenoo way baqeen ka ilaahay kaga baqi waaya daar addunya intuu joogo baqe weliba ciqaab uu ka dambeeye iyo dulli ayuu aakhiro baqan doonaa adduunyada intuu joogo ka ilaahay ka baqaana subxaana wa tacaala aakhiro ayaa muruge iyo baqe labadaba uu ka badbaadi doonaa adduunyada intuu joogo ka iska farxa ee aakhiro iyo xaqaa'iqda sugaysa ka murugoon waaya ka fikiri waayaa aakhiruu murugoon doonaa ka adduunyada ku murugooday xaqaa'iqdaasi ay murugo gelisaana aakhiro ayuu farxi doonaa oo murugada ilaahay subxana wa tacala uu ka badbaadin doonaa fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih waxa ku qoran bay ogyihiin maalintay ahayd inay xisaabtamaan may xisaabtamin waxaa la gaadhay maalintii la xisaabinayey xaalkooda wuxuu ku soo ururay baqa iyo kur buu ku soo ururay iyo calaacal waxay leeyihiin alla hooggayage halaagsanaye badbaada nooma taalle waa maxay kitaabkan waxbaba aan ka tegin waxalaale waxaanu samaynay waxaa laga yaabaa inay bani aadamkuun iska eegi jireen adduunyada markay joogaan waxay doonaan ay ku hadli jireen bal maanta u fiirsa dadka qaarkood markay telefoonka ku hadlayaan ay meel qarsoon la galaan gaari la dhex galaan ama guri ama meel bannaan ay ula baxaan hadallo ilaahay ka cadhaysiinaya bay ku hadlaan dadka qaarkood bani aadamkay iska eegaan hareerahooday eegaan laakiin waxaanay ogeyn ilaahay inuu maqlaayo subxaana wa tacaala gabadhii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkeeda uga cabanaysay ayaa ilaahay min fowqi sabci samaawaat uu ka maqlay oo aayado qur-aan uu ku soo dejiyey qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtaki ila allah ama telefoon ku hadal ama si kaleba u hadalo ilaahay waa maqlaya weliba ilaahay wuxuu u xil saaray malaa'ig qorta kitaabkaa lagu soo hordhigaya ayaa kelimaadkaasi ay ku qorayiin dadka qaarkood marka ay xumaanta cidla ay ka helaan israa'iila cidna idin arki mayso bani aadamka indhahooda ay ka qarsoomaan waxay u sameeyeen xumaanta si bilaa xisaaba bilaa baqa ah kuwaasi xataa xasanaadka ay sameeyaan qofkaa marka xumaanta cidlo uula baxo ilaahay iska ilaabaya aragga ilaah iyo maqalka ilaah iyo cilmiga ilaahay ee bani aadamkuun iska eegaya xataa xasanaadkiisa salaadan uu tukanayo khayrkan kale uu samaynayo ayaa arrintaas sababa noqonaysaa maalinta qiyaame inta la tuso xasanaadkii oo waaweyn oo qurux badan in haddana boodh la afuufay laga dhigo si loo murugo geliyo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sayaأtii yowma alqiyaama aqwaamu min ummatii bixasanaatin kaamhaali jibaali tihaamat jibaali tihaama biid waxaa maalinta qiyaamo iman doona dad ummadayda ka mida waxay la iman doonaan xasanaad wanaagiya khayr ay sameeyeen salaad soom dikri qur-aan akhris waalidkoo loo samafalo sadaqaday la baxeen wanaag faris xumaan reebis aad bay xasanaadkaasi u waaweyn oo buurahaasi silsilada golis ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tusaalaya xagga waaweynidooda xagga quruxdoodana aad bay u cadcad yihin oo midabka cad bani aadamku waa jecel yahay oo dee quruxda ayuu ka mid yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy markay arkaan ay ku farxaan ayaa boodh la afuufay laga dhigaya talo sababta waa maxay kaanuu ida idaa khaluu bimaxaarim illahi intahakuwaha waxay ilaahay u ka xaaraantimiyey markay cidlo ka helaan ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisay meel kaga dhici jireen oo ilaahay subxana wa tacaala waa caasiyi jireen xasanaadkoodii baa la masaxaya la baabiinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy lama dulmiin wixii ay sameeyeen unbaa ku qoran oo la koobay yaa cibaadii inamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum huma uwafiiha iyaakum faman wajada khayra falyaxmad illaah waman wajada gayra dalika falaa yaluumana ilaa nafsa ilahay xadiisulqudsiga wuxuu ku yihi addoommahaygow aakhire waxaad la kulmaysaan waa acmaashiini waan idiin koobaya waa laydin ururinaya waa la diiwaangelinaya qofka maalintaa khayr la kulmaa allaha waafajiya ha u mahadnaqo qofka wax kale kitaabka iyo waraaqaha ay kaga soo baxaana falaa yaluumana ilaa nafsa naftiisa mooyaane cid kale yaanu canaanan walaalayaal safar baynu gelaynaaye waajibkeennu waa inaynu sahay qaadanno safarka adduunyo qofku hadduu idhaa bilaa sahay baan ku soconaya dadku waxay u arkayaan inuu ka mid yahay min almajaaniin aw min majaaniin alcuqalaa inuu waalan yahay ama dadka miirqabka lagu tiriyo waalan inuu ka mid yahay qolo reer yamaneeda ayaa waxay yidhaahdeen waanu xajiyaynaa wafdigii ilaahay baanu nahay maxaanu sahay uga baahannay gurigii ilaahay baanu ku soconnaay ilaahay aayad qur-aan uu ku soo dejiyo uu ku faraayo inay sahay qaataan safarka adduunyo ilahay wuxuu uhi watazawaduu sahay qaata sahay qaadashada adduunyada ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay waano uu inagu xusuusiyo ta aakhiro fa ina khayra zaadi taqwa buuhi ilaahay sahayna waxaa u khayr badan ta aakhiro ku anfacaysa maalintaas si aadka loogu baahaya adduunyadan waa maalmo kooban xataa haddaad gaajo u dhimataba waa iska kooban tahayba cid wax ku siisanay inaanad waayin baa jirta laakiin aakhiro wax kale ma yaaliin waa waxaad adigu sahay aad ka dhigatay in cid kaloo wax kusiin ku siinaysaana ma jirto bal dadkii qaraabadaada ahaa kuugu dhowaababa kaa cararayaba si aanad madaalim iyo khalad yanaa ay kuu geysteen si aanad ugu qabsan sahay baa markaa inala gudbo sahayduna way fududay maanta alxamdu lilah waalfurasu saanixa fursaduhuna waa inoo suurtogeliya inay sahay qaadano sahayda ilaahay baa fududeeyey subxaanahu wa tacaala waxay u baahan tahay nafta marka hore in lagu sabir siiyo marka dambe iyadaa la qabsan doonto maca macaansan doonta cibaadada qofku wuxuu u baahan yahay iyo ka amar qaadashada ilaahay iyo toosnaanta marka hore inuu ku sabro oo hawada naftiisa uu khilaafo walihaadaaba ilaahay subxana wa tacaala cid kala daayo nebi maxamed uu faray xukumka ilahay inuu u sabro fasbir lixukmi rabbik xukumka rabbigaa u sabir waayo naftu waxay jeceshahay waxa ilaahay u diiday waxa ilaahay uu farayna nafta waa ku culus yahay waxa ilaahay naciimkiisa iyo karaamada iyo sharafta aakhira uu ku diyaariye helayown qof nafta xakameeyey oo u diiday waxa ilaahay subxana wa tacala uu ka mamnuucay oo ka xidhay waxyaaba makaarihda ee dhibsanaysana nafta ku khasbay walihaadaba cibaadaad aada u fudud waysadoo kale waa cibaado fudud haddana cinda almakaari markay naftu dhibsanayso oo qabogu uu jiro waxaa lagu daray waxyaabaha dembiga lagu dhaafo derajana dadka kor loogu qaado wayo min almakaari rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay xaqiiqo ay tahay inaynu dhammaanteenba mar walba xusuusnaano xaqiiqadaas waa maxay xufat iljannatu bilmakaari wa xufat innaaru bishahaawaat janno ma doonaysaa ma jeceshahay laa shaka muumin kasta rag iyo dumar inuu odhanayo jannada waan jecelahay haddaba jannadu waxay u baahan tahay sabir waxyaaba naftu ay karaahiyeysanaysaa lagu hareereeyey qof markaa sabray oo waxyaabaha ka gudbay ayuunbaa jannada helaya naar inaad ka badbaaddo ma jeceshahay bilaa shak qof kastoo muslimi waa jeceli naar inuu ka badbaado waayo qof jirhkiisani naar uu iska xejinaya naguma jiro ahlunaarka marba jirhkoodu waa dhammaanaya markaasaa haddana diirkoodaasi markuu dhammaado ayaa mid cusub loo samaynaya si ay u dareemaan xanuunka ciqaabka kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluuda gayraha liyaduuqu alcadaab ayuu ilaahay subxana wa tacaala yidhi marka maaha waxaynu iska xejin karno naarta iyada lafteedii ayaa kala cabatay markay iscuntay ay isgubtay ilaahay bay u ashkatootay subxaana wa tacaala markaasaa ilaahay wuxuu u ogolaaday laba jeer inay neefsato marna kulayl bay neefsataa waa xagaagii waa kuleylka u daran aad marka kuleylka u daran aad dareentaan waa neefsiga jahanabo uhi rasuulku caleyh isalaatu wasalaam innaga ale waa kulayl intaasoo jeer qofku uu maydhanayo marawaxadaha la shidanayo hadda waa neefteediio qura ayaa waxay inaga soo gaadheen kala dhexgeeye maxaad malaynaysaa qaboga u daranna neefsi ay jahanamiye hal mar neefsata weeye qabowga bani aadamku aadka ay uga cawdaan ee dharka dugsoon ay gashadaan ee meelo dugsiya ay ka galaan ee waxyaabaha wax kululeeya ay shitaan mid dab shitiya mid wax kala shitaba maxaad u malaynaysaa kala dhex geeya guri ay u noqoto dhinacna baanu dhaaf ahayn naarta noocaasa waxaa ka badbaadi kara un waxaa lagu hareereyey waxyaabaha naftu ay jeceshahay nafta bani aadamku xaaraanta iyo waxaa laga mamnuucay waa jeceshahay dabci bay u tahay inay xumaanta ay jeceshay waxaa laga celiyey qof waxaa nafta ka celiyey ayuunbaa naartaasi ka badbaadi kara oo waxaa nafta ka sabirsiiyey markay u baxsatana markiiba ka soo celiyey oo ka soo dabaalay walaalayaal waxaan kusoo gebagabaynayaa maxaa ina sugaya inaga dambeeya maanta adduunyaynu joognaaye maxaa ina sugaya inaga dambeeya ma ladii waraa'ana war waxa inaga dambeeya waa maxay noloshana waa noloshii adduunye sida deg dega u dhammaanaysay war geeri baa inaga dambaysa adduunyadan aynu ka tegi doonno goorta aynugu dhici doontana aynaan garanahayn qofka hela ee nasiib u hela in la aaso guri qabri laydhaha baa ka dambeeya guryaha aakhire guriga u horreeya weeye saxaabada qaarkood markay qabriga dul istaagaan aada bay u ilmeyn jireen ee u ooyi jireen cuhmaan ibnu cafaan ayaa ka mid ahaa markii lagu yihi jannada iyo naartaa lagu xusuusiyaa oo markaad qabriga dul taagan tahay sidaad noqoto aad isu bedashaad u ilmayso uma ilmayside maxaa dhacay wuxuuhi waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo leh alqabru awalu manzil min manaazil alaakhira qabrigu waa guriga u horeeya guryaha aakhiro qofka bani aadamka adduunyada marka uu ka tago uu degaayo hadduu qofka u hagaago inta ka dambaysaana kasii wanaagsan haddii dhibaato iyo cadaab qofku qabriga uu kula kulmana inta ka dambaysaana waa ka daran tahay quburahaasi waa ina sugayaan xabaalaha waad aragteen marba xabaalaha buuxsamaya waalidkeen dad ahaan jiray baa ku jira jaarkeen qaraabadeenni macaarifteenni waa waddo la wada maraya waa lagu kala horeeyaa un rasuulku markuu xabaalaha u ducaynaya waa kii odhan jiray wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun annaguna waa idinka daba imanaynaa goorta ilaahay uu doono goor ilaahay uu doono uu doonayna garan mayno adduunyadan inaynu ka tegi doonno goorta ilaahay uu doonayna garan mayno qabrigaasi waa ina sugayaa waa guri qofku uu degi doono oo marba sida uu ka dhigto caqli darray inugu tahay walaalayaal guryahan aynu ka tegayno camiristooda iyo qurxintooda iyo dhisitaankooda inaynu aada ugu dadaalno guriga dhabtee aynu u guuraynana inaynu kharibno wallahi hada caybun calayna yaa cibaad allah guriga aynu u guuraynana inaynu kharibno oo aynu iska xumayno guryahan aynu ka guuraynee dad kale aynu uga tegaynana aynu hagaajinno oo aynu qurxinno wakti iyo maalba aynu ku bixinnaa caqli dar ayay nagu tahay walaalayaal alcaaqil huwa aladii yabni wa yuzayin albeyt aladii yantaqilu ilayh guriga uu ku habeen dhaxayo kuma mashquulo qofka caaqilka ee ka rasmiga ee u wareegayo u guurayo ayuu dhisitaankiisa iyo camiritaankiisa iyo qurxintiisa uu ka shaqeeya gurigaas camalkeenna inoogu iman doonaa mid walo inaga mida haddaadu iska fool xumaysana isagoo fool xun buu ku iman camalki qof fool xun suuradii iyadoo loo yeelay si aad uga argagaxdaad uga murugooto haddaad camalkaaga wanaajisato oo aada qurxisana isagoo qurux badan oo qof qurux badan suuradii loo yeelo aad ku faraxdo ayuu qabriga kuugu iman doonaa waa sida adigu aad ka dhigato gogol jannada laga keenay baa laguu gogli haddaad adigu asbaabteeda la timaado haddii kale mid naarta laga keenay albaab baa xagga jannada lagaaga furi doonaa haddaad asbaabteedii la timaado haddii kalena albaab naartaabaa laguu furi doonaa walciyaadu billah ilahay naga badbaadiyo waa laguu ballaadhin doonaa wixii lagu ballaadhin lahaa haddaad adigu aada la timaado inta aada nooshahay waa lagugu cidhiidri doonaa ilaa feedhahaagu ay isdhaafaan haddaad adigu asbaabtii qabriga kugu cidhiidri lahayd aada la timaado oo adduunyada inta aad joogto lagaaga taag heli waayo walaalayaal qabrigaasi ma aha gebagabadii nolosha nolol kalaa ka dambaysa oo weliba nolosha iyada meel laba aan loo dhaafahayn waa xayaatul aakhira qofka markaa xayaatul aakhira ilaaba ee tan adduunyada isku ilaabaa xaqiiqatan waa ka khasaaray ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati اddunya waاطma'anuu biha wاladiina hum can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum الnaaru bima kaanuu yagsibuun ilaahay dadkii labuu u qeybiyey kuwa noloshan adduunyadu ay degtay oo isku ilaabay iyada ku xasiloo mooday meeshii lagu raaxaysanayey ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay kuwaasi ilaahay aayaadkiisii inay moogan yihiin ma bartaan ma akhriyaan kuma camal falaanoo xidhahooda aayaadka ilaahay ma noqdaan abaalmarintoodu waa maxay ulaa'ika ma'waahum annaaru bima kaanuu yagsibuun hoygoodu waa naar waxay kasbadeen baa sabab u ah ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat waa qoladii kale ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat yahdiihim rabbuhum tajrii min taxtihim alanhaar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa iimaankii camalka saalixa la yimi ilaahay baa waddada jannada loo maro ku hanuuninaya dadka marka la qaybiyo fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir webiyaal caano malab khamri aan lagu sirkhaamin biyo aan aje ahayn oo uryo qadhaartoona aan lahayn ay durdurayaan ay qulqulayaan ayaa fooqyadii qusuurta ay degan yihiin hoos maraya banaankaasay iska marayaan webiyaashaas haddana fatihi maayaan waa kuwii nolosha adduunyada aan isku ilaabin weeye marka walaalayaal noloshan adduunyada iyaynaan isku ilaabin ilahay wuu inagu imtixaamayaa sidaynu samaynay aynu yeellaanuu ilaahay eegayaa waana inooga digay ilaahay nolosha adduunyadu inayna degto falaa taguranakum alxayaatu dunya walaa yaguranakum biاllahi algaruur nolosha adduunyadu yaana idin dagin dhaldhalaalkeeda macaankeeda dhalinyaronimadaada xoogaaga maalkaaga quruxdaadu yaanay ku dagin wallahi kulu hada yantahi waxaasoo dhami way dhammaanayaan xaqiiqada ka dambaysa yaanay ku ilowsiinin waxaan ku gabagabaynaya walaalayaal ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad leh inaga dhigay dad muslimiin ah ilaahay baa ina waafajiyey ilaahay raxmaddiisa iyo fadligiisa iyo ixsaankiisa aynu ku hellay xoog iyo xoolo iyo xeelad midnaba kumaynaan helin waa nicmo ilaahay ina siiyey ilaahay baa ina doortay oo ina darajeeyey wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa buuhi ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha ilaahay uu doortay ee iimaanka iyo islaamnimada iyo istiqaamada u doortay nabadgelya dushooda ha aato ilaahay subxana wa tacaala kuwaasi ha inagu daro nicmada waa inaynu garanno diintan ilaahay subxaana wa tacala inoo soo dejiye waa nicma cadiima nicmada waa inaynu ilaahay uga mahadnaqno ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala barashadeeda waktiga waa in wax laga siiyo weeye oo hamigeennu hamu dunya iyo hamu culuumu dunya oo qura aanu noqon islaamku waa dhiiri gelinaya qofka muslimkaa wixii waxtar le inuu barto oo uu ku anfaco ummaddiisa iyo naftiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa wuxuu uu ugu taru ku anfaco laakiin hamigiisa weyn inay noqoto ma aha inta uu ku jirana waa inuu ilaahay kaga baqdo oo dadka adduunyada daaya la odhan maayo barashadeeda iyo dhiskeeda iyo shaqadeeda iyo ururinteeda daaya la odhan maayo faraha ka qaada oo macaashkooda ku xidhan iyo noloshooda laakiin maxaa la odhanaya ittaqu llaha fiiha ilaahay kaga baqda haddaad shaqayso shaqadaada ilaahay kaga baq ilaahay yaanay kaa fogeyn sahayda aakhirana yaanay ku ilowsiin haddaad baratahoo macallin aad tahay ittaqi llaaha fi tadriis baristaada ilaahay kaga baq oo qof noqo dadka aan khiyaamayn oon qishin waxaad noqotaa mid si daacadnimaha camalkaa u guta waxaad noqotaa mid ilaahay kaga baqda subxaana wa tacaala oo ilaahay aanay ka camalkaasi aanu ka fogeyn haddaad arday tahay ama dugsi dhigo ama jaamacad dhigo ama meel kaleo wax ka baro ittaqi illaaha fii daraasatika waxbarashadaada ilaahay kaga baq subxaana wa tacaala marnaba ilaah ha ilaabin camal kastoo aad qabanaysa haddaad ilaahay kaga baqdo subxaanahu wa tacaala waxaa dhacaysa camalkaa laftiisuna inuu hagaago ilaahayna subxaana wa tacaala raalli uu kaa noqdo sahaydii aakhirana aanad ilaabin ee qeybtaada iyo nasiibkaaga aad ka qaadatid ilaahay diintiisa barashadeeda wakti waktiga aynu wax ka siino waa cilmiga rasmiga ah ee sahayda aakhiro ka mid a nolosha adduunya taakhiraba ay ku hagaagayso khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu arday muslima oo jaamacad dhigta ama ka qalin jabiyey oo qur-aankaan akhriya aqoon miyaanay walaalayaal ceeb ahayn iyo khasaare miyaan ahayn iyadoo weliba barashadiisu ay fudud tahay oo meel walba loogu dhigi karo salaada subax kadib hadduu masaajidka nusu saaco fadhiyo oo maalin walba uu barto aaya aayatayn halaatha aayaat yacnaa sanada gudahood buu ku noqonayaa xaafid qur'aan haddaanu xifdiga awood u lahayn musxafka mid si fiican qur-aanka uga akhriyuu noqonaya waxaa la mida cilmiga camalkii laynagu waajibiyey uu nagaga xidhan yahay cilmiga qaybo badan baa fardulcayna oo adigu inaad barataa waajib ay kugu too sheekh hebel baa yaqaan iyo sheekh hebel baa yaqaan faralku aanu kaaga dhacahay cibaadaadka ilaahay kugu waajibiyey iyo mucaamalaadka aad ku dhex jirta cilmigooda inaad barataa waa waajib adiga ku saaran haddaad dayacdana waajib sharciga ayaa dayacbay ayaa ayaa dayacday bay noqonaysaa ardayda jaamacadaha dhigta jaamacaddiina iyo kuwa kaleba ha noqdaan min ahli lmasaajid kuwa quluubtoodu ay ku xidhan tahay masaajidda ee ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaame qoraxda la soo dhoweeye u hadhayn doono salaatuljamaaca ka qayb qaata salaada subax iyo salaada cishaaye ayaa weliba ugu daranoo munaafiqiinta kuwa ladhaa ugu adag buuri rasuul calayhi salaatu wassalaam labadaa ninka ilaaliya kuwa kalena waa ilaalinaya wakadalika salaada casr man sala albardayn dakhala aljanna waxaa la gudboon ardaydeena jaamacadaha dhiganaya muxaadaraadka marka lagu qabanayo masaajidda iyo goobaha kaleba inay ka soo qayb galaan ay u dhega nuglaadaan ardayda kalena ay ugu yeedhaan dhammaantood ba ay noqdaan ducaad mas-uuliyad baa islaamka idinka saaran islaamka uu gargaarkiisa aada ugu gargaartaan awalan nafteenna inaynu saxno mar labaadka walaalaheenna muslimiinta ah kii waajib dayacay inaynu xusuusino inuu u sheegno ka jaahilka kaa inaynu barro ka khalad samaynaya ilaahay caasiyaya ilaahay dhexdeenna in lagu caasiyaa ceeb bay nagu tahaye isagana inaynu waaninno ma aha inaad ku hadlaysaan culimo iyo wadaaddo iyo ducaad qura qof walba inta uu awoode uu garanayo ilaahay diintiisa subxaana wa tacala waa inuu ugu nusreeyo ugu gargaaro ilaahay subxaana wa tacaala khayrka wanaagga hayna waafajiyo dembigeegana dembigeennana ilaahay subxana wa tacaala ha dhaafo kelimaadka aynu dhina ilaahay dhammaanteen ba haynagu anfaco ha ka dhiga ilaahay kuwo xaalkeenna wax ka bedela iimaan aynu ka kororsanno iyo alla ka cabsi iyo nashaad dardar cusub oo camalka saalixa aynu u hayno dhammaanteen rag iyo dumarba ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka dhammaanteen ba haynoo saaro khayrkaynu nidhi iyo kaaynu dhegaysanay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira